halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa fiidnimo isniin ah labaatanka bisha julaay ee sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabeesha oo toddobaad walbaba habeenka isniinta ahadahayo kale aad kala socotaan v o a washington waxaan idinla socodsiin doona si wada jira maxamed calaal xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
aan u fidino waa laba qaybood oo yaa ugu muhiimsan qaybta lugaha ee artificial limbs la bilaada dadka ilaabinadu ka kalaacda dadka dagaaladii wax kusoo noqda dadka accidentka dadka alxaadkooga beelay hadday lug tahay hadday gacan tahay ayaanu qayb u samaynaa waxa la yidhaha artificial limbs qaybta kalena waxa waa qaybta physiotherapy la yidhaha waa qaybta duugista dabeeciga
kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed nuur agaasimaha xarunta naafada bishcas ee somalilan oo ka hadlayay taageerada ay xaruntooda u fidiso carruurta naafada ah gaar ahaan kuwa ku naafoobay xanuunka dabaysha qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka imaanaya magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi iyo garoowe oo dhammaantoodba ku saabsan mawduucan dabaysha xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imaanaysa magaalada gaarisa ayaan idin haynaa iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
sagaal xubnood oo ka tirsan aqalka koongareeska ee dalka maraykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha waddankan barack obama in uu si deg deg ah u soo magacaabo safiirka waddankan u matalaya soomaaliya xubnahaasi oo isugu jira lix ka tirsan aqalka hoose ee mudanayaasha iyo saddex ka tirsan aqalka sare ee sanadka ayaa waxaa qoraal ay u direen madaxweyne barack obama oo ay ku sheegeen in magacaabista safiirka ay xoojinayso in maraykanku ay dhab ahaantii ula shaqaynayaan dowladda soomaaliya sidii looga sixi lahaa sidii loo dhisi lahaa niraahda soomaaliya loogana dhigi lahaa waddan xasiloon xooggan oo barwaaqo ah waxayna sheegeen in soomaaliya ay horumar ka samaysay la dagaalanka al-shabaab balse guulahaasi ay yihiin kuwa nugul caqabadana weli ay jiraan waxa ay sheegeen in xiriirka diblomaasiyadeed oo xoog leh uu halbowlo u noqon karo ballaarinta horumarkaasi ay soomaaliya gaartay ilaa iyo haatan waxaa kale oo xubnahaasi ay ku sheegeen qoraalkan in xiritaanka bangiyada ay caqabad ku noqonayso sidii dadka soomaalida ahi ay lacago ugu diri lahaayeen ama uga diri lahaayeen waddankan maraykanka iyagoo u diraya eheladooda waxayna sheegeen in tallaabadaasi iyo go-aankii dhowaan ay bangiyadu ku joojisay kenya in ay iyadu caqabad ku noqotay howlgalkii hay-adaha gargaarka ayna dhalan dhalan karaan xaalado bila-aadinimo oo halis gelin kara dadaalada dhinaca amniga xubnahan oo isugu jira toddoba ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo laba ka tirsan jamhuuriga ayaa waxa ay kala yihiin keith ellison tom emer emy cloboger eric bolson iyo alfrening oo laga soo doorto gobolka minnesora adam smith iyo jim mcdermond oo laga soo doorto gobolka washington sherod barron oo isna laga soo doorto gobolka ohio iyo stephen lyon oo isna laga soo doorto gobolka massachusetts
dowladaha maraykanka iyo kuuba ayaa si buuxda u soo ceshaday xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib in ka badan konton sannadood oo wuxuu uu xiriirkaasi go-naa waxir kadib labiiy tobankii saqdii dhexe ee xalay ayaa si rasmiya loo saaray calanka kuuba ee caddaanka iyo buluga ah isagoo ka dhex babanayay calamada dalalka kale ee xiriirka diblomaasiyadeed la leh maraykanka ee suran dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ee magaaladan washington labadaba maraykanka iyo kuuba ayaa hadda leh safaarado buuxa oo labada dal ka howlgalaya xiriirka diblomaasi ee soo noqday ee taariikhiga ah ayaa imanaya afar iyo konton sannadood kadib markii uu go-ay xiriirka labada dal xilligaa uu madaxweyne dalkan ka ahaa john f kennedy saraakiisha dalka cuuba oo ku jiray wasiirka arrimaha dibadda bruno rodriguez barilla ayaa kasoo qayb geli doona xaflad lagu furayo safaaradda cuuba caawa oo isniina saf halka maraykanka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee dhinaca wadamada koonfurta america robert jacobson oo isagu door muhiima ka soo qaatay wadaxaajoodadana uu kasoo qaybgeli doono xafladaasi dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa si rasmiya u qaabili doona dhigiisa cuba rodriguez brela maanta oo isniina labada mas-uul ayaa caawa saacadda maraykanka wadajir u qaban doona shir jaraa'id furitaanka safaaradda maraykanka ee cuba ayaa dib loo dhigay ilaa iyo inta kerry uu kaga socdaalayo havana laakiin labada safaaradood ayaa si rasmiya u shaqayn doona golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa saxiixay heshiiskii ku salaysnaa barnaamijka nucleerka iiraan isniinta maanta kaasoo qalinka ku dugeen waxayna dhabaha u xaaraysaa sida la sheegay in la qaado cunaqabateyntii dhaqaale ee ka dhanka ahayd tahraan iyada oo la xadidayo horumarinta barnaamijka nucleyeerka iiraan sidoo kale wakiilo ka kala socday dhammaan shan iyo tobanka wadan ee xubnaha ka ah golaha amniga ayaa u codeeyey siday u soo dhoweynayaan heshiiskan la meelmariyey isbuucii tegay kaasoo ay ka wada xaajoodeen shanta dal ee joogtada ah ee qaramada midoobay sida maraykanka britain faransiiska ruushiya iyo shiinaha oo iyagu uu barbar taagnaa jarmalka sidoo kalena ka dhan ahaa dhinaca iiraan iyadoo laga shidaal qaadanaya ayaa la yiri sida ay iiraan ugu hogaansanaato heshiiskan ayaa golaha amniga ee qaramada midoobey waxa uu ku dhawaaqay in lasoo afjaro toddobaad toddobo qaybood oo cunaqabateen ahayd oo la saaray dalka iiraan sanadku markuu ahaa labadii kun iyo lixdii islamarkaasina lagu cadaadinaya dalkaasi waxay u arkaan qaramada midoobey iyo wadamada reer galbeedka tallaabo lagu dardargelinayo hubka nucleerka ee iiraan inkastoo iiraan ay had iyo goor iyadu taagna ujeedka barnaamijkeeda hubka nucliyerka inuu ahaa mid nabdoon
halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkana waa wacyigelinta dabaysha magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxaa ku yaala xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu taageero dadka lixaad kala oo ay ku jiraan kuwa uu naafeeyey xanuunka dabaysha haddaba xarumahaasi adeegyo noocee ah ayay bixiyaan waa mowduuca aan toddobaadkan ku eegayno baahinteenna wacyigelinta dabaysha waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa booqday xarunta dhaqan celinta naafada ee bisha cas ee magaalada muqdisho warbixintan ayuuna nooga soo diray goobaha lagu caawiyo dadka ay naafaysay dabeysha ayaa waxaa ka mid ah xarunta dhaqan celinta naafada bisha cas ee muqdisho waxaana halkaasi dadka loogu sameeyaa agabyo muhiim u ah taabagelinta noloshooda kuwaasoo ay ugu horrayso luga ka samaysan caagag iyo baaskiilo loogu talagalay inay ku socdaan doctor cismaan ibraahim baadiyow waa madaxa qaybta fiisa tarabiyada ee xarunta dhaqan celinta naafada muqdisho waxaana uu v o a uga warramay goorta la aasaasay xarunta iyo hay-adda ay ku tiirsan yihiin horta xarunta marka hore haddii aan ku bilaawno waqtiga la aasaasay waxay ahayd kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii aa la aasaasay waxaana aasaastay xarunta ururka bisha cas ee soomaaliyeed sababta loo aasaasay xaruntan waxay ahayd in dadka naafada ah gaar ahaan dadka physical disability oo qaabka curyaannimada ah ee physical ahaan curyaan u ah in wax loogu qabto yani haddii la fiiriyo disability waa badan tahay noocyo badan waa leedahay gaar ahaan xarunta bisha cas waxay u qabataa dadka physicalka disableka ah sida dadka lugaha ka go-san gacnaha ka go-san sida dadka booliyada qabo sida dadka qabo micnaha stroke ku dhaco oo shalalka cudurka loo yaqaano sida dadka micnaha baralise ka noqdo oo xabadda ku dhacdo iyo dad kaloo jajabka xagga curyaannimo ka timaada dhinacaasa jirto oo xabadda ay keento iyo nooca xabadda aan keenin waxyaabahaasoo dhan ayaa xarunta u qabataa xaruntana waxaa bisha cas ka kaalmeyso ay hay-adda norwegian red cross ayaa technicaly xagga technicada iyo xagga dhaqaalaha ka kaalmayso ilaa siddeetan ilaa hadeertaan iyadaa kaalmayso oo ad kaloo kaalmayso ma jirto doctor baadiyow ayaa dhinaca kale si kooban uga hadlay qaybaha ay xaruntu ka kooban tahay iyo waxyaabaha ay bulshada u qabtaan xarunta waxay ka kooban tahay saddex qaybood qayb oo reception la dhahayo oo bukaanka kow markuu yimaado diiwaangelinta loogu sameeyo nooc walba ha ahaado oo labada qayb ka dhexayso iyo qayb oo maamulka oo guud ahaan wixii maamul ah administration ku saabsan qaybta samayso qaybta labaadna waa qaybta fisioterabiyada ama jimcinta dadka u yaqaaniin dadkaas micnaha markay ku yimaadeen oo qaybta rasibanka ay kasoo qaataan warqadda ayaa lagu asas gareeyaa si loo asas gareeyo micnaha nooca uu u baahan yahay haddii uu u baahan yahay appliance ama micnaha oids kaalmeen oo waxyaaba kaalmeeyo oo oo micnaha bira ha noqdaano ama ha noqdaano lagu artificial ha noqdaano ama ha noqdaano micnaha caagaga saboortiga ha noqdaano ayay qaybta ay ay assessmentiga ay samaysaa kadib markii qaybta kale oo oo waxaa jirta idan la orthopedic department oo samayso appliance samayso qaybtaasoo micnaha lagu sameeyo lugaha artificialka prostheska iyo waxaa kaloo lagu sameeyaa kaalmeeyaal oo loo yaqaano aan u naqaano ortosis oo caagiga dadka boolida ku dhacdo kale oo macnaha curyaanka noqdo ay ku kaalmaysa taageero u tahay qaybta waxay kaloo samaysaa karajiska biraha ciyaal dadka ay ku boodaan cureeminta waxay ka samaysaa soomaalida waxay ula baxeen walker oo loo yaqaana shilkay soomaali u baxeen waxyaabahaas oon ayay kaalmaysaa qayb waana qaybta keliya ee xarunta muqdisho ka shaqeysa waxayna qaabilsan tahay ee saysaa micnaha sabalaayga ama kaalmo siisaa south central soomaaliya koonfurta ilaa gobolada dhexe ilaa koonfurta soomaaliya oo dhan ayay qaabilsan tahay inay qayb ay siiso micnaha taageeradaas ama howlgalkaas ku saabsan micnaha shaqada curyaaminta ayay u shaqeysaa waana qaybta keliya waxaynu kaala kaloo kaalmaysaa isbitaalada sida keysinayoo kale iyo isbitaal madiina oo kale oo i c r c rangareyso ayay ka kaalmaysaa dhinaca oo ortobediyada iyo dhinaca fisioterabiyada ay ka kaalmaysaa xarunta dhaqan celinta naafada ayaa si gaara xil isaga saarta dadka ay naafaysay dabeesha sida uu tilmaamayo doctor cismaan ibraahim baadiyow xarunteena markii qofka boolida ku dhacdo waa meesha keliya ee wax loogu qabto waayo markii laga soo rabo micnaha talaalka kahortaga maahan waa qaybta labaad ee bost problemka dhuuca boolida ku dhacdo problemka lagu xaliyo waayo for example qofka boolida waxaa lagu yaqaanaa inay lugaha ay baralays ka noqoto ama lugaha gacan baralays ama labada waa baralays noqonayso waxay noqonaa laba lugo isxigta noqon kartaa ama hal lugo al gacan qortaan murqahaas ay faktagareyso ayaa qaybta waxaa loo sameeyaa micnaha murqaha oo tabarbare ayaa horta physiotherapy loo sameeyaa haddii physiotherapy micnaha si looga hortago inay qofkii contracture qaado ama ay sii baaba'da ama ay sii daciifta murqaha sii baaba'an ayaa lagu sameeyaa kadib waxaan u gudbinaa qaybta oo ortopediga waxaa loo sameeyaa appliance loo sameeya qalab oo taageero ah oo murqihii tabar beelay booskooda gala oo qofki ku soco karto ayaa loo sameeyaa waxaan loo yaqaanaa international waa loo yaqaanaa oo loo sameeyaa kaafo kaafo oo laga soo gaabiyey ni ankle food ortosis ortosis oo kaalmeynaya ilaa jilibka ilaa sinta kule isku kaalmeynaya caggaas ayaa u sameynaya ee u socotaa qofki ay ku socotaa si ay qofkii micnaha maadaama ay qof dhalinyaraha inta badan ciyaalka ay ku dhacdo si aysan iskuulkiisa iyo waxbarashadiisa iyo mustaqbalkiisa usii wato qaybta waxay ka kaalmaysaa dhinacaas ay ka kaalmaysaa
halkani waa qaybta farsamada xarunta dhaqan celinta naafada ee lagu sameeyo lugaha macmalka waxaana hawsha qaybtani ay fuliso iiga warramay madaxa qaybta farsamada liibaan maxamed xaayow qaybta farsamada waxaa lagu sameeyaa adeega lugaha oo sanaaciga ah ama lugaha artificialka ah oo u kala qayb u kala baxa laba nuuc labadaas nuuc oo kale ah lugaha lagu taageero dadka oo lugaha naafada ka ah sida dadka ay dabaysha ku dhacdo ama dadka shilalka ku gala baaralyska naqda iyo lugaha artificialka ah oo loo sameeyo dadka xubnahooda ku waaya ama dagaalada ama cudurrada ama shilalka dadka dabaysha ah marka ay soo maraan qaybta jimicsiga oo ay soo bogtaan jimicsigooda qaybta farsamada waxay u samaysaa taageere oo afka qalaad lagu yidhaahdo ortosis ortosiskaas oo ah laba nuuc noocna waxaa loo sameeyaa wixii jilibka ka hooseeya oo loo sameeya dadku ay sida dabaysha sida yaraanta ay u taabatay oo macnaha aysan aad jirkooda saamaynta ugu yeelan nooca kale oo afka qalaad lagu yidhaahdo kaafada ama caagga dheerna waxaa loo sameeyaa dadka dabaysha ee lugta ay si wadajir ah ay uga cuuryaamisay labadaas shay ayaan dadka naafada ah oo ku naqday dabaysha aan u samaynaa wax baaskiila ma samaysa xarunteenna baaskiilla ma samayno laakiin waxaa laga qaybayaa baaskiillo oo wadamada bannaanka ah si oo tabarucada looga keenay ayagoo samaysan yaa la siiyaa baaskiiladaas baaskiilladaas waxaa la siiyaa dadka oo aan lugo ku socon karin qofka intuu lug ku socon karo baaskiil lama siiyo liibaan maxamed ayaa sidoo kale ka warbixiyey heerarka ay maraan lugaha ka samaysan caagadaha ee loogu talagalay dadka naafada ah habka lugaha loo sameeyo waxay soo martaa dhowr weji qofka waxaa laga qaadaa cabir oo luqadda oo qalaad lagu yidhaahdo negative cast kadibna waxaa loo beddelaa dhagax ama positive cast oo laga qoro qofka cabirka lugtiisa sida ay ahayd kadib ayaa waxaa la saarsaaraa waxyaabihii caaga ahay ama birihii kadib ayaa lugta loo xirxiraa qofkii oo sidaas ayay lugta ugu tagtaa marka waxay martaa ilaa iyo shan heer oo samays ah intaysan qofka lugta gaarin waa gartay qofka lugtaas inuu ku socon karo sidee ku hubisan waxaan ku hubinnaa markii loo geliyo ayaa waxaa loo bilaabaa tababar tababarkaasna inta badan waxaa samaysa qaybta fiisitarabiga ah ayaa sameeyaan oo ayagana u tababaran habkaas qofka maalinba cashar baa la siiyaa oo ah habka lugta oo ugu dhaqaaqi lahaa iyo sida uu isticmaalkeeda oo u macnaha u baran lahaa kadibna wuxuu gaaraa heer oo marka dambe aan ku xil wareejino oo lugtiisa asaga uu isticmaali karo boqolkiiba boqol aan ku wareejino ilmaha yaryarka ah oo koraya lixdii bilba mar ayaa lugta laga beddelaa dadka waaweyn lugtooda muddo dheer way isticmaali karaan haddii aysan ka cayilin ama aysan ka caatoogin haddii ay ka cayilaanna waa laga beddelaa haddii ay ka caatoobaanna labada jeerba waa ka beddelnaa waxaa jira marar oo ama cagta ay ka soo dilaacdo ama suunka uu ka soo go'o ayaga ayaa noo yimaada waana u dayactirnaa ugu dambayntii qaar ka mida dadka naafada ee xarunta u samaysay jimicsiga loo yaqaano viisa terabiyada ayaa v o a uga warramay adeegyada caafimaad ee loo fuliyey iyo sida iminka uu xaalkoodu yahay waxaa la yidhi aniga magaceyga arqoya shaax ciise waxaan ka mid ahaa bukaanka muqdisho joogo oo fiisa tarbiya loo sameeyey dad baaskiil saaran aan ahay waxaana rajeeyahay insha allah caafimaada igu soo kordhay insha allahna haddaan wax kale oo haddan inuu aada u caafimaadaan rajeeyaha baaskiilan saaranahay waana inta ii qabteen takhaatiirtaas waa uga mahad celihaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin bismillaahi raxmaan raxiim magaceyga waxsmaa warfaay waaye meeshaan waxaa imaaday saddex bilood ka hor alxabish saddexaad hadda ii socoto alxamdulilah waxoogaa yar aan iska fahmay oo fudeyd ee jimicsiga aan samaynaya markii aa imaanaysa maxaa ku hayay markaan imaanaya xanuun ahay waxay ahay neerbe waxay ahay roomtiisimo xanuun badana layga sheegay marka alxamdulilah meeshaan la ii soo dira maxay kuu qabteen takhaatiirta takhaatiirta jimicsigaan unbaa lii qabta waa gartay maxaa marka hadda dareemaysa oo isbeddela alxamdulilah hadda waa roonahay waxyaaba waxaa dareema waxoogaa fudeyd ah xanuunkan saddex iyo toban sano wahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi kasoo diray muqdisho haddaba dadka naafada ah gaar ahaana kuwa ku naafoobay dabeesha ma u baahan yihiin daryeel ay kaga gudbi karaan gaarista la-aaneed ee qaab nololeedkooda dadka lixaad kale wariyahayaga magaalada garowe nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan ku eegaya
helitaan la-aanta agabka saacida gaaritaanka nolol maalmeedkooda waa caqabada haysata da-da weyn iyo caruurta uu haleelay fayraska booliyada haddaba dadkaasi maxay u baahan yihiin inay helaan si ay ugu fududaato gaaritaan sahlan arrintaas waxaan wax ka weydiiyey mukhtaar suudaani oo ah macalin dhanka caafimaadka ka dhiga machadka arbias ee magaalada gaalkacyo istaan la wada soconaba cudurka dabeesha malaahan wax daawo ah inta badan waxaa kaloo muhiim ah oo cudurkan looga hortegi karaa ama loola tacaali karaa ilmaha qaba dabeesha sida caadiga ah in markaasi hadba ilmaha la daaweeyo calaamadaha lagu arko ama calaamadaha markaasi uu qabo in lala tacaalo maadaama uusan cudurka dabeesha uusan daawo lahayn balse uu leeyahay ka hortag canawga qaba dabeesha waxa uu u baahan yahay marka hore horta in uu helo nasiino sidoo kale in markaasi la siiyo haddii markaa ay jiraan markaasi xanuuno dhanka murqaha ama xanuun qofka ama ilmaha uu ka cabanaya in la siiyo daawooyinka xanuunka baabi'iyo haddii jiraan murqaha xanuun xitaa in la siiyo markaasi wax xanuunkaasi ka yareeya ilmaha mararka qaar ama mar walba waa in lala socdaa xaaladiisa caafimaad inta badan haddii ay jirto neefsasho oo kale ama neef uu u baahan yahay ilmaha in markaasi la siiyo neef waa muhiim waxaa kale ugu muhiimsan ee loola tacaali kara ilmaha qaba dabeesha waxay tahay in ay heleen ilmahaasi xanaano gaar ahaan weliba xanaanada waxay ku haboonta kuwa baraleyska ah in loo sameeyo markaasi jimicsi aad bay uga caawin kartaa haddii heli karaan bishkuleeti haddii banooni markaasi la ciyaarsiiyo intaba waxay ka qayb qaadanaysaa markaasi moralka ilmaha way ka qayb qaadanaysaa sidoo kalena waxay keenaysaa markaasi in ilmihii booliyada aysan markaasi aysan kusii fogaan sidoo kale ilmaha waxaa kaloo loola tacaali karaa in ilmaha kale xitaa aan laga dhex saarin oo waxbarasho ay waxbartaanoo iskoolaadka oo kale markay aadayan in ay heleen ilmahaasi qalab ay isticmaalaan sida bishkuleetiga oo kale ama waxyaaba markaas ay ku socdaan ay ku gaaraan goobahooda waxbarashada haddii taas aysan dhicin waxaa imaanaya in ilmihii moral ahaan xitaa moralkii uu ka dhinto ilmihii oo aan ilmihii kale uusan la tartamin taasna ay sii fududayso cunugii in markii dambe uu dhintay cudurkii marka waxaan waalidiinta kula talin lahaa ilmaha qaba dabeesha in markaasi ay siiyaan ama ay ugu dadaalaan markaasi in cunugaasi ay u sameeyaan jimicsi ama inuu helo markaas wax loo yaqaano physiotherapy loo yaqaano meelaha ilmaha jimicsiga ama qalab kala duwan oo lasdhihi kara qalabkaasi waxay ka anfacayaan dhanka jimicsiga ama exerciseka haddaba carruurta ay haleysho boolyada ma helaan agabka u sahli karaa inay noloshooda hagaagsanaato sida suudaan uu tilmaamay siciid baraqalaf oo agaasimaha ururka naafada gobolka mudug waxaan weydiiyey inay helaan carruurta iyo dadka weynba ee ay ku dhacday dabeesha agabka sida baaskiilada agabyada kale u sahli karaa socodka ama meelgaaridda walaal maya maya maya ma helaan taageero noocaasa iyo taakule noocaasa ma helaan dadka ay ku dhacdo cudurka bulyada dabaysha sababtoo ah cudurkaada cudur khatar weeye qofku marku ku dhaco laba qaab buu sameeyaa oo fiisiyo ugu baahan qofkaas baaskiil inuu ku socdo inuu helo isbedel kale oo caafimaad iyo qofku lugeega kaga dhaco oo asag u badan uu ku tulo iyo wax noocaasa iyo in service kale oo lugta loo adkeeyo oo physiotherapy loo sameeyo marka kama jido center ama xarun ama rog noocaas oo kaleeta oo dadkaas gaar u ah bolyada oo serviceka ay ka helaan ama qalabka ka helaan kama jido
idinkoo kale ma isku daydeen inaad gacan ka siisaan arrintaas ama hay-adaha laftirkooda aada u weydiisaan sidii dadkaasi oo qayb ka ah bulshada naafada ah ay u heli lahaayeen agab ay xataa ku socdaan
annagu waxaan walaal macaan u gargaraacnay meelo badan baan u garaacnay guud ahaan naafada in baahidooda helo khaasatan kuwan ay ku dhacday cudurka dabasha ee boolyada waayo waa dad ayagu aada u sii nuuga oo badan waxay u badan yihiin dadka curyaamada u badan yihiin oo u baahan baaskiilka iyo wixii lamid a marka meelo badan baan codsiyo geynay u jeedinay cabashooyin badan u jeedinay laakiin weli umaana helin wax taageera walaal ma garata oo khaas ah
waa garta marka haddii aysan helin dadkaasi agabkaasi ay u baahnaan karaan oo noloshoodii qayb ka noqon lahaa maxaad is leedahay way la soo darsi kartaa ama dhibaato way ku imaan kartaa inta hadda haysata ka badan aada iyo aada iyo aada wax badan oo dhibaataaba walaal lashakiisa sababtoo ah qofka waxa weeye ma shaqaysan karo meel ma aadan karo wax ma baran karo guriga kama soo bixi karo dadka ay bolyada ku dhacdo oo xoryaamisay oo fadhiya oo gacmaha ku soconaya haddaysan baaskiil helin dee meelna noloshii kama bixin karaan meelna ma aadi karaan marka aada iyo aada iyo aada caqabad aada u adag baa haysata waana muhiim qofka wuxuu noloshiisa kuwa waxa weye wuxuu ku dhaqdhaaqi lahaa ayagoo cagihii waa ka fariisteen dabayshaa curyaamisay wax cagihii booskooda u gelaana waa baaskiil baaskiiladiina wax u keenaya iyo meela ka helayaan walaal ma jiro meela yaallaan iyagoo ganacsiya xabadda weyn oo baaskiilkana waa afar boqol oo doolar wey mana gadan karaan dadkan ma garato dad masaakiin waxaan usoo jeedinayaa cid allaale ciddii gacankaisa kale iyo hay-adaha inay ka caawiyeen dadka naafada guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhacdo dabalyada cudurka bolyada ee dabaysha inay ka caawiyaan qalabka sida baaskilada biraha ay ku soconayaan xagga caafimaadka satarabiyada iyo xaaladoda kale wixii qaadan kara inay ka caawiyaan baan usoo jeedinaya ma garat
nuux muuse birjeeb barnaamijka boolyada v o a
qaar ka mid ah dadka naafada ah ee ay dabayshu horay u haleyshay oo ay caruurna ku jirto ayaa adeegyo kala duwan ka hela xarunta naafada bisha cas ee somalilan waryaheena cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa xaruntaasi booqday warbixintan ayuuna nooga soo diray walow sannadihii u dambeeyey aan somalilan lagu arag dad cusub oo cudurka dabayshu soo haleelay ayaa haddana ay jiraan haba koobnaadaane dad ay hore u asiibtay oo u baahan adubahabayn iyo taageero xarunta bisha cas ee somalilan waa xarun soo shaqaynaysay koob iyo labaatankii sannadood ee u dambeeyey islamarkaana marka laga yimaado adeegyada ay ka fidiso qaybaha kale ee bulshada ka saameeya laxaadka ee uu ka mid yahay faaligu sida oo kalena lagula tacaalo carruurta ay laxaatirtay cudurka dabayshu iyada oo la siiyo taageero ka caawinaysa laxaadka uu ka naafoobay maxamed nuur waa agaasimaha naafada ee xarunta bisha cas ee somalilan waxaana uu iga xog warramay doorka ay ka qaataan qaybahan kala duwan ee dadka laxaadka ka naafoobay taageerada siiyaan iyo weliba gaar ahaana dadka cudurka dabayshu uu soo naafeeyey runtii aad baad kugu mahdalinaya sharwac booqoshada aad noogu timid xarunta naafada ee ururka biraasha cas runtii haddaan si kooban aan warbixin kaaga siiyo xaruntani ee, waxaa rangareeya oo ama maamula oo ama wada hawsheeda ururka bishaca somalilan waxaa la yeeleelay dalka markii dib lagu soo noqday ee la xoreeyey muddada ilaa iminka waxaan ku adeeg ay waxaanu qabanaa adeegyo kala duwan oo ururka bishacaas lixda dal- lixda gobol ee dalka somalilan way jiraan lixdii gobol ee hore xarun kasta way joogaan gobol kasta way joogaan adeegyo kala duwan baanu wadnaa oo ay ka mid tahay xaruntani oo ah kuwa adeegyada ugu muhiimsan ee ururka bishacaas qabdo disabilityguna waxa weeye sideeda waa laba qaybood oo annagu waxaan ku- keliya aanu taq- aanu u adeegnaa dadka eh, laxaadka leh physical disability waxa la yidhaha ingiriiska ayaanu u adeegnaa waaye een, tusaalahaanoo kale maxaad ugu adeegtaan adeegaad siisaan ama aad u fidisaan maxaa ka mid ah adeega aan u fidino waa laba qaybood oo yaa ugu muhiimsan qaybta lugaha ee artificial limbs la bilaara dadka ilaa miinadu ka qalacda dadka dagaaladii wax ku soo noqday dadka accidentka dadka alxaadkooga beelay haday lug tahay haday gacan tahay ayaanu qayb u sameynaa waxa la yidhaha artificial limbs qaybta kalena waxa waa qaybta physiotherapy baa la yidhaha waa qaybta duugista dabeeciga oo iminka dalkeenna waxaa aada u badan faalijyada iyo dhibaatooyinka iyo xanuunada fara badan dabeetana waxaa halkan waad arki doontaa insha alla qalab baa yaalla qalabkaasaa loogu adeegaa si qofka wax loogu me- for- for example nin baa ay, uh, faalij ku dhacay halkaa la keenaya waxaa loo adeeg baa loo fidinaya qalab baa yaalla ee, ee, waa la duugayaa qalab electrotrabig laydha yaalla qalabkaasaa waxaa la isku dayaa in qofka sidiisii hore ilaahay baa wax kusoo celin karee laakiin sidiisii hore aduu wax u dhigma ilaa boqolkiiba 8% way ku daawoobaan La- la- labada adeega ugu muhiimsan ee aanu bixina xaruntan waa labadaasa ugu muhiimsan Een, inta badan waxaa jiroo kale dee een, eh, dadka qaar ama caruur yaryar oo kale cudurka dabayshu ay soo saamaysay islamarkaana dee ay naafo ka dhigta ama lug iyo gacan ama labada lugood ama gacmaha iyo lugaha inta badan ay ka saamaysay iyo kuwaasi adeeg noocyaad u qabataan Waa- waa run adeegaan u qabanaa waa waa laba qaybood dadka caruurta waxaan u qabanaa dadka matalan caruurta clafrud kusoo dhalata ee lugaha qalloocan ee isqoodha contaligin laydhaa kuwaas waxaan u qabanaa adeeg baan u qabanaa bool iyo nafteedana waan u adeegnaa inkastoo nisaa u badnayn marka lanoo keeno qalab baa la siiyaa prais laydhaa oo lagu taageero matalan qofku lugihiisa marka iyo si yihiin qalabkaasa oo aanu hayno ayaa lagu adeegaa oo lagu muxuu ahaa si ay u suuragal u noqoto inuu qofku dhaqdhaqaaq iyo movement u sameeyo ayaanu u adeegnaa
Een, taageer ahaanoo dad inta badan waxay u baahan yihiin in la taageero Een, qaarkood baa dee qoryo u baahda inay ama ay ku boodaan ama waxay u baahdaan oo kale in dee baaskiil oo kale ay ka haystaan ama waxyaaba taageero oo kale iyada kuwaasi taageeradeeda een, qulooyinka dee dabaysha oo kale tusaalaan markaynu eegno caruur yaryar bay inta badan ku saamaysaa Een, eh, doorkiina ma ka qaadata Aa, waa run waxaanu u qabeenaa inta badan waaba qalabkaasaanu soo saarnaa Ee, crash handles kuwa laydhaa kuwa gacmaha aanu xus- ayaanu samaynaa waxaa kaloo aanu u samaynaa een, kuwa laydha orto ortopedic oo qalaba oo qofka markuu matalan lugihiisu ajlacaya si ay yihiin muxuu ahaa badabeele ku dhacday oo caawisa oo uu ku socdo ayaa loo sameeyaa Waa- waxaasoo dhan waanu soo saarnaa way een, duugitaan oo kale qulooyinka dabaysha ma helaan ta ugu muhiimsan taasi duugitaanka waa ta ugu muhiimsan qalabna wuu yaalaa gacantana waa looga shaqeeyaa waxa weeyaan waa qaybta qaybta dadka ugu fara badanayna soo siyaarta ee meesha yimaada waa qaybtaasay u badan yihiin Wa- wa- adeegyo fara badan dad waxaa lanoo keenay gaaryaano ku jiro- ku socda dad waxaa lanoo keenay iska baralaata maanta alxamdulilah rabbil ma faanayo boqolkiiba 8% way ku busownay dadka inta halkan xarunta inta jirtana waa xarunta ugu weyn ee somaliland eh, jirta waxaa ka jirta oo aanu xiriir la leenahay hay-adana ururka naafada ah oo eh, muxuu ahaa dalada naafada ah ayaanu xiriir fiican la leenahay anagu pro- self provide baan nahay oo waa xarunta ugu weyn ee dalka adeeg adeeg sorry adeega ayaanu u adeegna- u bixinaa dadkaas Ah, dad badan oo boqolaal baa ku bogsaday boqol maa maanku baa ku bogsaday ilaa maanta ilaa maanta haddaan tiro koobka ku siiyo waa dad ciiddaa ka badan Ood- waad waad yaabasaa micne runtii aad iyo aad waa adeeg welina loo baahan yahay dadka uu baahan yahay waxaan jaaniskan kaga faa'iidaysanaya oo message u diraya dadka gobollada jooga inay xaruntan yimaadaan ee aan weli fursadda u helin ee u baahan adeegan xaruntu qabato ayaan iyadoo kolley gobollada ay noo joogaan branch iyo ay noo joogaan haddana fursaddan waxaan kaga faa'iidaysanayaa inay xaruntan yimaadaan si adeega ay u baahan yihiin aa loogu adeego waayo gobollada kama furna halkanaa ka furan Ee, ha yeeshee kolley ururka xafiisyaha nagu yaala gobollada halkaasay iska rejistreegan karaan qoladaasaan noo- noo soo- noo soo gudbin karta saa darteed waxaan uga faa'iidaysanayaa anagoo jaaniskan message u diraya inay u yimaadaan dadka xanuun u baahan dhibaat dadka physical disability u baahan ama u qaba in wax loo qabto inay xarunta yimaadaan de qofkii in gacmihii un laga taageero ilmihii yaraa ama la siiyo qalabkan uu ku soconayo ama baaskiilad la siiyo ama inta badan loo duugitaan loo sameeyo marka laga yimaado waxay u baahan tahay in maskixiyan iyada laftigeeda loo taageero qofkii lixaadkiibu saameyn een, uu kaga yeelanaya iyada taasi ma jiraan qaybo een, tala siin oo kale ama xanafka qalaad lagu yidhaha counseling oo kale oo qofkii u sheegaya wax u tusaya ama tusaya qof kacay ama socday ama rajo tusaya in fact waa arrin waa waxa jira laba qaybood baanu isticmaalnay qaybta qaybta awareness raiseska waanu programmo kasii deyno iyo qaws- qaybta counselska si aad sheegaysid qaybbaa qaabilsan physiotherapy gaar ahaan waanu siinaa dadka had iyo jeer la socda ayaa dadka la siiyaa iyagana waa la siiyaa si fiican bay dadku inta badan uga faa'iidaystaan waana jirtaa run ahaantii waana fidinaa een eh, cad ahaan waalidka oo kale markaynu ka hadlayna ama dee dadkan oo kale iyagii aqoon ma la siiya dadkan tusaalahaan oo kale dee caretakerska la yidhaha amaba daryeelkii oo kale bixinaya guriga kula jiraya een marka laga yimaado kasako waxaa leeyahay qofka dee inaanu maalin kasta halkan iman ama aanu joogin ama qalabkii hal mar haddii la siiyey oo kale dee uu dee banaankii u baxo cidda inta ugu badan la joogaysaa waxa weeye waa waalidkii iyo dadkii ehelka ahaa iyo kuwaasi aqoon ahaan ama tababar ahaan ma la siiyaayo xogta ma la siiya in fact eh, tababar ma bixin laakiin waxaa la siiyaa counselska mar alba qofka markuu la socdo qofka caretakerska eh, la socdo qofka patientka isagaa lagu bilaabaa labadoo loogu bilaabaa markuu muddo joogo gurigiisa uu ku samaystaa ama waxaa jirta dad fara badan oo guryahooga qalab ku samaystay in annaga dee saacaday nala joogaan laakiin inta badan guryahooga joogan waa la siiyaa waana ta ugu muhiimsan ee qaybta physiotherapy-ga bixisa waanu siinaa
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa qaar ka mid ah dadkii cudurka dabeysha uu haleelay ee ku jira xarunta caafimaadka bisha cas ee somalilan waryaheena maxa- cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa xaruntaasi booqday warbixintaasna nooga soo diray halkaad ka dhageysanayseena waa v o a washington iyo barnaamijka cudurka dabeysha dhinaca kalena wariyaha magaalada nairobi ayaa xubintiisa barnaamijka ee toddobaad walbaba waxa uu kasoo diraa magaaladaasi wuxuu ku eegayaa mawduuc la xiriira caruurta ay naafeyso dabeysha iyo helitaankooda goobo lagu taageero kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ololaha dabaysha ama booliyo toddobaadkiiba idaacadda v o a hadaha oo kale aad ka dhagaysataan toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa caruurta ku curyaama ama ku naafooba cudurka dabaysha ama booliyo inay helaan agab iyo waxyaabo kale oo xarumaha caruurtaasi lagu daryeelo ay ka helaan waxyaabo noloshooda taageera oo markaa mustaqbalkoodana wax ka qabta sida baaskiilada curyaamiintu ay ku socdaan ulaha ama qoryaha ay caruurtu ku boodaan agab kale oo fisioterabiyada ama jimicsigu ka mid yahay iyo waxyaabo kale oo qofka miisaankiisa kor u soo qaadi kara Waa mawduuca toddobaadkan aynu ku eegayno barnaamijka bolio waxaanan booqday toddobaadkan xarunta alhidaaya herbal clinic oo ah xarun lagu daweeyo dadka dawa dhaqameedka islamarkaana fisiotherabiyo iyo jimicsi loo sameeyo iyadoo dhakhaatiirta halkaasi ku sugan uu ka mid yahay dr maxamuud maxamed cali oo isagu ah dhakhtar ku takhasusay herbalka ama dawa dhaqameedka xaruntiisa bal waxyaabaha ay u qabtaan caruurta ku curyaantay ama ku naafooba dabaysha isagoo ka hadlaya waxaa uu yidhi Eh, runtii booliyada waa cudur aad iyo aad imtixaan ugu ah ummadda meel kasta iyo caalamka ka joogto hase ahaatee waxay u baahan tahay maskax degan ummaddioo midaysan biyadioo saxan marka alxamdulilah annaga ahaan alhidaaya ahaan waxaan uga hortagnaa qaab ah in aan u sameyno seelisyada baaba-een oo ilmaha kasii baaba-ayaan in aan ku dadaalno soo celino waxaan ku dadaalnaa in aan lafihii oo bon mineral lafihii dhammaanayaan oo dhuuxa ka dhammaanayaan lafihii dhammaanayaan inaan weight lost aan ku dadaalno horta iyo meesha ay barbaleemka ka yimid oo ah maskaxda dhinaca oo la yidhahdo human growth hormonka ayaa barbaleemkooda daciifay marka waxauna soo siinaynin dhacaan fiican ee waxau soo siinaynin beerkii beerkii qaybta oo enerjiga iyo brotiinka iyo faadki ayaa cancel noqonayso markaasaa digestionka dha ilmihii meel ay store ay wax ku shubtaan ma helayaan digestionkii xamaanayo ta- weaknessaa imaanayo tabartiyaa baaba-ayso marka waxyaabahaas waxaan ugu talagalay qaasatan alhidaaya alxamdulilah umada soomaalida in aan ku dadaalno inaysan lood west aan ka ilaalin horta culeys marka fiisa tarbiyaan sameynaa qaybtan waxaan ugu dadaalnaa aduulera blastigyaal oo lugaha loo geliyo ee qayb baag baag beenka ah baaskiilo waxyaabo badan oo caalamka uu helay alxamdulilah usoo dadaysa xataa waxaan usii diyaarinaa haddana meelaha qaarkood markay lafaha iska qabsadaan amba qalloocdaan waxaa la yidhahdaa spain the bill and the road of the body spainkoodka ayaan u raacnaa spainkan haddii u hagaago waa laf dheerta oo jirka dhan isku xirto haddii u hagaagto jirka dhan u hagaagta marka waxaan siinaa qayb oo food supplement ah ilmo maadaama carruur ay yihiin qayb raashin ah waxaan kaloo ugu darnaa qayb masaaj ah oo alxamdulilah oo tremendous nervous haddoo jiro xataa oo maskaxda xirinta xataa ay furayso ee oo saliidahaas aad iyo aad xididada active uga dhigan waa tahay n faa'iidada ay leeyihiin agabka kala duwan ee baaskiilada qoryaha iyo waxyaabaha kale carruurtu ay ku boodaan ee noloshooda xaruntu waxyaabaha ay ka qabato isagoo mar kale ka hadlaya doctor maxamuud maxamed cali waxa uu yidhi waxaan aada ugu sii dadaalnaa ummadda horta in qalabkaas oo dhan horta waa haysanaa laakiin waxay usii baahan tahay faham kale oo hooyada loo tababaro in ay iida isdifaacdo ma lahan inay un meelihii kale waa la dadaalo horta inay tallaalkii tagto in ay tagto canasnuujintii waxyaaba loo baahan laakiin maamada kale iida xataa waxaa loo baahan in ay lagu dhiirigeliyo in ay iida u samayn karto masaajkii waxyaabihii nafaqooyinka iyo u baahna iida kaligeed inay automatical in aan dowlad waa noogu jirtaa annaga waraabaha kama liidi doono waraabaha waxaa la yidhi marka uu hilib helo waraabaha kale u yeeraa annaga waxaan helnay ummadda soomaaliya waa u qaybaynaa waa gaarsiinaynaa idinkana waa v o a iyo meesha aad alxamdulilah idaacadahiina waxaan ku dadaalaa inaan siino waxyaabo oo laga soo fikiray oo alxamdulilah ummadda ay ilaahay ku badbaadiyay wixii aqoona kama xasdayna dowlar maadaama dadka curyaama ay yihiin markaad eegto dadka ku curyaamay cudurka dabayishu inta badan caruurta u badani ay joogaan meelo aan la helin agabka wanaagsan sida fursadda hadda doctor maxamuud maxamed cali uu siinayo magaalada nairobi xaruntiisa alhidaaya meelo kale oo aanay jirin oo fursadahaasi aanay ka jirin bay dadka soomaalida ku nool yihiin isagoo u jeedinaya talooyin bal meelaha aan qalabka laga heli karin ama ulaha lagu boodayo ama baaskiilada ama fiisoterabiyadan uu hadda isagu hayo taladaa isagoo u jeedinaya si looga hortago boolyada waxa uu yidhi horta alxamdulilah meelaha ay ummadda joogto waa horta inay cunuga oo dhaqdhaqaaqi masaaj xataa ummadda waxay haysataa at least waxaa meel walba u yaallo saliid macsarta oo lafaha ay adkayso marka inay saliid macsarta ka faa'iidaystaan geedka ay soomaalida ay u taqaano mushroomka oo caalamka dhan u yaqaano in ay ilmaha kula dadaan caanaha hooyaday iyo caanaha kaloo looda neefka oo duurka daaqay caanihiisa waxaa waaye very important waa aad uu muhiim u yahay marka inay waxyaabahaas masaajki inay garbaha laga qabto in moraalka loo dhiso cunuga niyadda loo dhiso aan la dhihin war waxaan isku xaaraayay iyo balaayadan aan la sii caynin waxyaabo badanaa jira alxamdulilah oo ilmaha lagu kobci karo maskaxdooda iyo fikirkooda iyo waxyaabo badan alxamdulilah haddii aan taageerno nidaamka caalamka uu keena hadda wax badana ilaahay ku fufuraa marka waana ina ilaahay loo tala saartaa wax walbana alxamdulilah xagga samaday kii mideen in ilmaha hadduu ilaah yidhaha ilaahay loo baryo qur-aanka lagu akhriyo oo alxamdulilah ilaahay loo baryo oo alxamdulilah ilaahay la tala saarto moogi ilmaha dowlaha raad saanu noqday igatur iyo ma aha waa qof ilaahay bashar oo ilaahay keena waa waana lagu imtixaanaya anigoo hadda alxamdulilah waxaan booqdaa ilaa iyo helsinki oo xarun aan ku leenahay sheekh cabdiqani waxaa ka wado vilan ilaa scandinavianka iyo yurubtan dhaxa ilaa iyo soomaaliya hadda hargeysa iyo muqdisho waad booqanaa laakiin hadda si gooni ah ayaan mar dhow hadduu leer howlo dheeraad uga bilaabi doonaa iyo meel kasta ay ummadda soomaaliya ay joogto kilinka shanadeeta hadda xataa barnaamijyo badanaan ka wadnaa inaan ka bilowno uganda ay soomaalida jiraan hadda alxamdulilah carabta qaliij alcarabka sacuudiga dowlaha dubey qatar kulli waa waa isku booqanaa boolyadii waa wacyigelinaa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa doctor maxamuud maxamed cali oo ah maamulaha xarunta alhidaaya herbal clinic oo ah xarun dawadhaqameedka fiisoterabiyada jimicsiga iyo talooyin kale loogu sameeyo dadka ku naafooba caruurta gaar ahaan cudurka dabaysha iyo weliba dad qaybo kale oo jirkoodu ay ku naafoobeen oo halkaasi lagu daryeelo barnaamijkeenii toddobaad ka dhegaystayaal intaa ayuu ku dheyahay tanu mar kale hawada ku kulmi doona haddii la raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waayo waa caashe asliya iga fur albaabka soo dhawow bal ii waran asliyey cunugan quruxda badan soo wiilkaagii maaha haa waa kii gabadha ka yaraa maasha allah haddii uu caafimaad qabo allaha kuu deesta abbaayo
aamiin walaasheey allaha noo wada badbaadiyo cuntadana si fiican ayuu qaataa alxamdulilaah asliyey aan kula taliye cunugaaga gee xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si looga tallaalo cudurka halista ah ee dabeesha haye waa yahay caashooy waan geynayaa xarumaha tallaalkee maalmahana waan maqlay cudurka dabeesha ha fududaysan caashooy ee hadda la gaar xarumaha caafimaadka waa yahay xaggeen ka heli karaa xarumaha tallaalka la xiriir xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow kana tallaal cunugaaga cudurrada halista ah ee sanadka ugu horreeya
talo fiican ayaad i siisay waadna igu og tahay inaa canugayga tallaalo cudurka dabeysha ee boolyada waa cudur halis ah oo dilaa ah ama curyaamin kara carruurta dadweyne u geeya carruurta goobaha tallaalka shan mar sannadka koowaad inta uu ku jiro
intaasi aynu kaga gudubno qadarkaasi fariinta halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington barnaamijka la dagaalanka cudurka dabeysha haatanna waxa aan idinku wada nasinaynaa annagiiyo adinkuba aynu ku wada nasanay allahayow iyo codkii baxsana ee baawur raxmed ee xalimo khaliif cumar mogol
waa hagaaga codkaasi baxsan lahu naxariistee xaliimo khaliif magool inta aan kaga gudubna haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha waryaheena magaalada gaarisa maxamed faarax shire ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynaha waa barnaamij laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda idinkugu talagashay in ay dadweynaha kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran todobaadkana barnaamijkeenna wuxuu inooga imaanayaa xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa waxaana marti igu ah cabdiraxiim samaan oo ku magacdheer cabdjiif kuusow aadan rafaad cabdi maxamed khayr oo ku magacdheer kabloombuusi aad iyo aad mahadsantihiin kusoo dhawaada dareenka dadweynaha qodobka aynu maanta kaga doodi doonana waxaa weeye maxaa la dareemay kadib ismaamul goboleedyada la sameeyey cabdijiif arrin ahaan waxaa ana ilaahe wax ila hawrto ama faa'iide ee dowlad goboleedkan inoo keenta ma jirto aniga dareenkeyga waxaa waaye dowladdan cusuban ee hadda dhas- dhalatay waa dowlad macaan oo noo dhalatay wasiir hadalkayga inaa fahantaan rabaa dowladda waxaa la rabaa macnaha wax account- accountability la dhaha jiraan xoolaha dowladda kuma bixi karaan inay anigoo kale oo macnaha kuusoo oo maanta ka imaada dhadhaabo kale intii la ii dhiibo inaan macnaha soo maamulo ma noqonayso dowladdu waxay u baahan dad ay la xisaabtanto meel walba waxaa la rabaa in la gaarsiiyo dhaqaalaha dowladda dad u fadhiyaan oo treasury oo lala xisaabtamo maa la rabaa canshuurtii dadweynaha laga soo qaaday in dad kale sii gaarsiiyaan waxaan kuu sheegay m- mid kuga hadlaya kuusog waan ku diiday dowlad horta maxaa la dhihi jiray dhaaror waad maqlaysaan u malayna joneraalka kenya waxaa lagu soo dacay dowladda inay dugsita dugsiga maxaa keena madaxweynaha dowlad goboleedka maalinku soo galo shay fulaan hadduu noqdo guri fulaan oo kuusow guri uu leeyahy la furaayo xarigga laga jaro yaa waxaa la dhihi mashruuc waa la furiyay intii baa ku egtay markaa dugsi bay noqotay dowladdii
aniga waxaan u arkaa mid cabdijiif uu ka dhawaajinayo cabdidji cabdijiif shaksi asaga uu leeyahu wataa qof shaksina meesha looma baahno sida uu kuusow ka dhawaajiyey kuusow baan raacsana maxaa dhe raashin badan baa la bixiyey abaarihii dadkii waa dhargay sidan ma aana haysanin waa- waa waa dareenka dadweynaha oo si toosa dhegaystayaal kaga imaanayo xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa ee kuusow aadan rafaad cabdijiif iyo weliba kablombuuse ee nagala qayb qaadanaya waxaynu ku sugan nahay dalka makuuti waa tahay ninkan gafanaha bil dhalatuu noo ahaa wax- waxaa weeye- gacanta ii taagay shire gacanta ii taagay shire waxaan arkay anigoo intaan mudhaharaada xafiiska d c intaan tegey ayadoo aan ka cawanayn arrimo jiraan laydhahay d c kuuma soo baxay banaanka laga soo celiyey haddana macnaha dadkii macnaha baahida qabaan maamadii booya ka soo socda xafiis gafanay geli dhibkeeda u sheegan howsheedii baa loo felinaya adu ismalihid miya in maanta maamulkii soomaali hayso reer gaarisa ay hayaan gacanta ay dowlad idinku alihidin ay ku jirto way ku jirtaa laakiin waxaan ku weydiiyey magac mee kuu jiri mujtamicuu dhammaanayaa middaa waa mid iga xanuujinaysa aniga shire taa lama qabno dadka waxaa la rabaa in loo sheego wax cad baan sheegaynaa waxa dowladda ay qabataan Fiir, su- dowladda waxay qabataan sheegaynaa shire waxyaabaha la fuliyey waxaan u malaynay wax indhaha wax ilhays ilaala ka dheer baa layidhi egaad doorto macnaha howlaha la qabtay weligeed kontonka sane ee ee dowladda naga maqnayd lama haysanin meel walba nal baa leeyahay street light baa hadda la hagaajiraa howl fiican baa la hayaa marka shire markaad fiiriso dadkii dadkii dadweynaha howl fiican baa loo hayaa dadkii dadweynaha howl fiican baa loo hayaa dhaqaalaha la gaarsiinaya raashiin baa loo geenhayaa abaarihii dowladda shidaal bay bixinaysaa aniga hadda waxaan ka hadlaya inaa fahantaan rabaa dowladda hadday shidaal meesha ay geynayso dadkii baahnaayeen ay raashin u geynayso shaqaalihii uga tuusi la qoro meesha laga shaqanayo maxaa yeele hataa dadka wasiiriinta ee la qore tuulooyinkay ka imaadeen hadduu aa- cunug aabihii u degay dhamaajaley dowladda countigan uu konton kun ka qaadanayo waxa ka maqan maxaa waaye dhaqaalaha meesha wuu gaaray markii run laisku sheego dowladdu way Eh, gaaraysa waa- waa- waa tahay dhaqaalaha aynu ka gudubno marka bal aynu fiirino waxyaalaha asaasiga sayn la soconno dowladan garissa county ama dowlad goboleedku lacag waxay helaysaa ah balaayiin lacag ah oo dalkani kenya waxaynu arkaynaa bilicf wanaagsan waxaynu arkaynaa qurux wanaagsan Een, quruxdaas iyo qiimahaasi maxay tahay cabdijiif waxaad ku diidaysa adugu hal baan kuu sheegi birahan dheer oo iftiimayaan oo habeenkii nalka wax siinaya magaalada aad ku aragtay yaa ku sirin horta gabaaridan quraxda badan oo dadka xoogaha mashruucyaha la siiyey oo shakhsiyanta ah gabaarida ay ku soo degteen xoogaa ay ku socdaan ha fiirin Eh, laakiin mujtamaci kale ani khaasatan maxaa la dhihi jiray markaan hadlaya horta waxaan ku hadlaya afka dadweynaha baahi dareenka dadweynaha haya baan ku hadlaya tan ilaahay si fudud aan noola dhameeyo kablow kablow haye aniga waxaan u arkaa arrinta cabdijiif oo uu ka dhawaajinayo waa dan asaga qusayso cabdijiif waxaan u sheegi dowladdan hadda waa dowlad cusuban wax aan weligaan arkin baa aragnay shire tuulada tuulada tuulada xagar buu la dhaho konton sano ceel lagama durin mayna helin biyo dowladda countiga waxay u sumaynhaysaa ilaa iyo waxay macnaha ka soo qaadatay waxay ka soo qabataa baybing ilaa iyo meel u jirto ilaa iyo labaatan iyo dhowr kilomitar bay intay mashiin uga surtay baybing u hirtay biyo macaan bay maanta cabahaya shaqaalaha kilix countiga ka shaqeeya waxaan ku qiyaasaynaa ilaa iyo shan kun oo ruux ma jirin og hore lama haysanin inay runta la sheegaa la rabaa wixii cad waa wax qoraal leh konton eh, shan- shan kun oo ruux meeshay ka shaqaynayso oo tuulooyinka ka imaadeen oo nin walba meel ka imaad dowladda countiga ma dhihi karna maanta markaan fiirino howl fiican bay haysaa Eh, financial iyaga hore waxay furisay laba boqol iyo labaatan waxay ahayd markii la dhaho forty seven county markii la dhaho eh, eh, Ga- Garissa county aan ku qaadana countiga waxaan ahayn ugu ugu- ugu badan ma- mashruucin la fuliyey maxaa yeele dhaqaalihii oo dhan countiga wuxuu geliyey meel baaba buu imaada ninka meesha baaba inuu kor loo soo qaaday noqoto markaa fiirsada tuulo walba tuulo walba dispensary baa ka dhisan dhakhtar baa la geeyey dadka daawey soo ma fahmin ambulance baa la hagaajiyey waxaan kaloo kuusoo wadaa haddana dowladda waxay dhejisay qorshooyin ilaa iyo hadda waxaa la furijinaa boqol iyo labaatan tribkor xalwe laba boqol iyo labaatan mashruuc baa la fuliyey haddana dowladda waxay fulinaysaa boqol iyo labaatan bay fulinay mashruucood bay fulinaysaa shaqaaleyntuna way garab socotaa marka cabdijiif cabdijiif een, waxaa jirtay in markii ugu horeysay laba boqol iyo labaatan iyo shan shaqaale caafimaad hal mar oo keliya la qoray welina ma soo marin kenya een, gobol ay soo martay ma jiro waxaa jiray in isbitaalla een, la geeyey ambulaasya la geeyey waxaynu arkaynaa tiyaataro iyo qalab cusub oo isbitaalka weyn oo kale la gelinayay shaqaalaha la qoro oo dhakhtariinta horta badi reer gaaris ahaan ma ahayn kulli la qore waxay ka imaa halkaa markii dowlad goboleed ana dadkaadii oo la shaqaalay yaa ka faa'iidaa kamay faa'iideen haaf baa ka qaatay baasenji u badan dhulkaasu ka imaaday
shire aniga halaa gacanay taagan waxaan rabaa wixii jiray in runta laga sheego wuxuu ninkan waxaa laga dhawaajiyay boqol iyo labaatan iyo shan ruux in la qore boqol iyo shan iyo labaatanka ruux la qore laba boqol iyo shan iyo labaatanka ruux ee caafimaadka loo qore hal ruux oo meel kale ka imaado kuma jirin dad Garissa county u dhasheen waaye oo la aqaana meesha ka imaadeen Ee, waxaa kaloo la- waxaa kaloo jirta oo macnaha la bixiyey markii caafimaadka oo kale kasoo qaaday isbitaalka ninkan wuxuu ka dhawaajiyay meelo kale ay ka imaadeen meelaha kale eg hore dowlad weyn oo joogto national government waan qabnay mana loo keeni jiray eg hore waa tahay een, kablow waxaad ka mid tahay odayaasha magaalada nin odayaa tahay rugo, U kuur- cadaawan weli.
u kuur duleela xaaladda magaalada adiga mis oran lahayd marka aynu soo gulaanadeyno dareenka dadku waa uu een, ha- ee, hamuun ayaa ku jiro jacayl dowladnimoa ku jirto mise waxaad is leedahay dadku waxay hamuun u qabaan dowladdii hore waxaa waaye aniga arrinta aan kuu sheegayo oo hadda aan rabo inaan kuu sheego aniga rugcadaaga gaaris ku dhashaanay magaalada midigii bidax ogama bixin lo-soo iskarsoma magaalada ma joogto ani magaalada midigii bidax weliga ogama bixin ma garat midan baana ku dhashay aniga waxaan kuu sheegayaa embalaasyaal baan helnay oo ilaa iyo ba- meel kasta ka soo qaaday ah, nagaha dhalaan oo embalaasyaal baa la keenay oo oo gaariyaal maaragtay jaafuga magaala urkii odol baan ka raysanay magaaladii oo dhan baa la dhaqay waxa cabdijiif uma caddo cabdijiif wuxuu un rabaa un dowladdiisii hore un buu rabaa inay u soo noqoto dareenkii dadweynaha iyo gabagabadii barnaamijkeena ayaynu ku jirnaa waa tahay shire markaa fiiriso hoteelkan aan fadhino for example oo kale hoteelkan aan fadhino eh, intay national government joogtay waxaan u malayn dadka ugu yar dadka ugu yar baa soo gelayeen maanta markaa fiirisana ninkii lahaa hoteelka wuu expand garay ilaa meeshuu joogo waad aragtaa wax buu ku kordhiyey waxa waxaa keenay dowladii countiga oo intaas oo ruux oo shaqaale qorotay intaasoo wax keentay intaasoo mashruuc oo la aqaanin keentay waxyaabo badan oo weli aan arkin baan aragnay marka waxaan dhihi karnaa boqolkiiba sagaashan dowladda countiga wixii loogu rabo way qabatay wayna socotaa dowlad goboleedka waan ka faa'iidnay wayna ku mahadsan yihiin dadkii dowlad goboleedka noo hagaajiyeen waxaana la garab taagana mar walba dowladda countiga markii la fiiriyo macnaha ee waxay tarayso mayna soo marin kenya kun shan kun oo ruux oo shaqaynayso shaqaale oo reer Garissa countyna may soo marin gabagabada aynu maraynaa waa tahay adigu maxay tahay Ma- waa tahay waa tahay kablow ii kaadi waa tahay sheegay ani gabagabadii aniga dhaararo biil baa la keenaan u malaynaya arrintan ku saabsan kawntiyada inay maaragtay iswadi karin anigu waxaan la qabaa sidii dowladda hore in lagu celiyo il kama soo jeedo dadku waa baaba'e marka tabta hore ha lagu celiyo fikradda fikrad ka duwan baan qabaa fikradda fikrad ka duwan waxaa waaye dowladda countiga annaga ma qabna inay macnaha arrinta ayada dib ay noonu noqoto devolutionka annaga waan ku- waan- waan waan- waan ku raysanay alxamdulilah dowladda countiga waxyaabo badan oo joogin bay keentay maxaa yeele hadda dhaadhaab waxaa laga furin rahaa mashruuca iyo iyo balambala ayaa waxaa loo wadaa hadda mashruuca Garissa county sidii street taxka lagu dhajiyay iyo lanaanka lagu dhajiyay dhaadhaab la geyn rabaa
intaasina waxaynu inoogu eeg barnaamijkeenna dareenka dadweynaha oo si toos ah anigoo maxamed faarax shiraan idinkaga soo tebinaya xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa hamogaanin barnaamijkan inaad la socoto iyadoo aynu ka soo tebin karnaa subax dambe barnaamijkani halkaad ku nooshahay fursadnaad u heli karto barnaamijkana waxaa martiigu ahaa ku soo waadan rafaad cabdiraxiim saamaan iyo cabdi maxamed kheer kablombuusi waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelya
waa hagaag weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan aan ka codsado sahra qodob iyo laba ka mida wararkayga kuwa ku door korona mahadsanid maxamed colaad sagaal xubnood oo ka tirsan aqalka koongareeska ee dalka maraykanka ayaa ugu baaqay madaxweyne barag obama inuu si deg dega usoo magacaabo safiirka wadankaasi waa wadankan maraykanka u bad- u matalaya soomaaliya xubnahaasi oo isugu jira lix ka tirsan aqalka hoose ee mudanayaasha iyo saddex ka tirsan aqalka sare ee sanadka ayaa qoraal waxay u direen madaxweyne barack obama ay ugu sheegeen in magacaabista safiir ay xoojinayso in maraykanku ay dhab ahaantii ula shaqeeyaan dowladda soomaaliya sidii looga dhisi lahaa soomaaliya wadan xoogan xasiloon sidoo kalena barwaaqo ah waxa ayna sheegeen in soomaaliya ay horumar ka samaysay la dagaalanka ururka al-shabaab balse guulahaasi ay yihiin kuwo iyagu nugul haddii aanan la sii xoojinin waxa ay sheegeen in xiriirka diblomaasiyadeed oo xoog leh oo lasoo cesha uu halboolo u yahay ballaarinta horumarka ay soomaaliya ka gaartay tan iyo wakhtigan dhinaca amniga waxaa kale oo iyaguna xubnahaasi ay ku sheegeen qoraalkooda in xiritaanka bangiyada ay caqabad ku noqdeen sidii dadka soomaalida ah ay lacago ugu diri lahaayeen eheladooda iyagoo ka diraya maraykanka waxa ayna sheegeen in tallaabadaasi iyo go-aankii dowladda ee bangiyada ku joojisa kenya inay iyaduna caqabad ku noqotay howlgalladii hay-adaha gargaarka ayna ka dhalan karaan xaalada bili-aadanimo oo halis gelin kara dadaalada dhinaca amniga ah ee la wado golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa ansixiyey heshiiska ku salaysan barnaamijka nucliyarka ee iiraan isniinta maanta ah taasoo dhabaha u xaaraysa in la qaado cunaqabateyntii dhaqaalaha ee ka dhanka ahayd tahraan iyada oo markaasi la xadidayo horumarinta nucliyarka iiraan aad waad mahadsan tahay saare haatanna codkii baxsanaa fanaanka xasan aadan samatar iyo heestii beledweyn
waan ka xumahay codkaasi baxsan inaan idinka soo dhexgalo hase yeeshee heeskaasi dhegihiinna ayaan uga sii tegaynaa beledweyn iyo xasan aadan samatar waa sahre cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan oo idin leey intaynu mar kale kulmi doonno isma dhaafno
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.